Taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Gaashaan la Sare Mahdi Cumar Muumin ayaa shir gudoomiyay kulan looga hadlayay qorshaha amniga gobolka ee sanadka oo ay kasoo qayb galeen booliiska nabad sugidda militariga iyo gudoomiyaasha degmooyinka. Muhiimadda ugu weyn ee kulankan ayaa ah xoojinta wada shaqaynta hay-adahani oo lafdhabar u ah sugidda ammaanka guud waxaana la isla meel dhigay qorshaha sanadka laamaha ammaanku waa ku wada shaqayn doonaana taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaan la sare mahdi cumar muumin ayaa kadib shirka marka uu soo dhammaaday waxa uu warbaahinta kaga warbixiyey waxyaabihii la isla meel dhigay ee kasoo baxay shirkii ay yeesheen ujeedkiisu ahaa dhiirigelin iyo mahadcelin loo mahad celinayay shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka ammaanka caasimadda ka shaqeeya wada shaqayntii ay muujiyeen sanadkii lasoo dhaafay taasi oo sababtay xasilooni amni oo runtiiso wakhtiyadii ugu fiicnaa caasimadda inay ku jirto wada shaqayntaasoo ku timid taasoo ku timid awaamirta ilaahay alla subxaana wa tacaala oona karansiiyey inay hay-aduhu ammaanka wada shaqeeyaan shacabka soomaaliyeedna inay la shaqeeyaan waxaan hay-adaha ammaanka ee halkan ku kulansanay caasimadda faraynaa mar labaad inay halkoodaas ka sii adkeeyaan ammaanka caasimadda runtii iyo wada shaqaynta inay halkaas ka adkeeyaan boqolkiiyo boqol cid walba oo caqabad ku ah wada shaqaynta hay-adaha ammaankana cid kasta oo caqabad ku ah wada shaqaynta hay-adaha ammaankana inay gacan bira iskaga qabtaan maxaa yeelay qofka raba inuu ama maamul ha ahaado ama maamul ha ka tirsanaado ama askari ha ahaadee qofka raba inuu ammaanka caasimadda carqaladeeyo asagaan iska qabanaynaa masaalixdan ummaddan soomaaliyeed qof iyo laba sargaala ama qof maamul ka tirsan aragtidiisa kuma dhisna labadii sano lasoo dhaafay waxaa lagu gaaray wada shaqayn iyo midnimo taasi oo sababtay in halkaan aan nimaanno meesha aan u soconno halkan keliya maahana waxaan rabnaa inaan ka sii soconno waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa halka dadyogu ay ilmahooda u dirsadaan dalka dibaddiisa wax ugu soo bartaan ama ammaan ay u helaan inay caasimadooda ku noolaadaan amnina u helaan badqabna uga helaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa alla subxaana wa tacaalaa annagoo garabsanayna annaguna aan wada jirnana waxaan rabnaa inaan suurtogelinno saraakiishiinnan maanta halkan ku sugan iyo maamulka gobolkaba waxaan idinka rajaynaynaa inaad suurtogelisaan qorshayaasha deggan ee ka deggan amniga caasimadda sanadkan in la fuliyo ay kow ka tahay inay caasimaddu noqoto caasimad xasiloon shirkan ayaa la filayaa inuu sanadkani door muhiima ka qaato sugidda ammaanka guud ee gobolka